asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan salaamayaa dadweynaha naga dhegeysanaya adduunka dacaladiisa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka labaad waxaan u mahad celinayaa aan aadna u salaamayaa guddoomiyaha cabdiweli muuse shire dhamuuke oo had iyo jeer na abdate gareeya nala socodsiiya warka ka socda mudug iyo xaaladeeda aada iyo aad ayaan mar labaad iyo mar saddexaadba kaaga mahad celinaynaa haddaba annagoo sii wadanayna arrimaheenna waxaan horta inii guud marayaa arrinta iyo xaaladdu meesha ay marayso maxkamad ku taalla magaalada garoowe ayaa xukun culus ku riday afar iyo toban qof oo la sheegay inay ka qayb galeen shirka ka dhici ka dhacaya cadaado oo maamulka lagu sameeyey gobolka gobollada dhexe maxkamadda ayaa dadkaa ku eedeysay qaran dumis ada arrintaas waa arrin adag qaran dumis ayay ku eedeysay haddaba marka hore intaynaan u gudagelin su-aalaheenna waxaan idin maqashiinayaa maxkamadda qaabka ay u riday xukunka ay ku eedeysay qaran dumiska bal hadda ilaa dhegeysta
culus ku riday afar iyo toban qof oo la sheegay inay ka qayb galayaan shirka maamul usamaynta gobolada dhexe kuwaasi oo lagu eedeeyey qaranduumisnimo sida maxkamaddu ay hadalka u dhigtay saddex ka mid a dadkaasi ayaa lagu xukumay ugu yaraan shan iyo labaatan sano ilaa xabsi daa'im dadka koob iyo toban kalena lagu xukumay min toban sano ilaa shan iyo labaatan sano xarig ah dadkan ayaa la xukumay iyaga oo maqan warbixin arrinta ku saabsan waxaa inoo haya nuux muuse barjeed xafiiska xeerlaalinta guud ee dowladda puntland ayaa horgeystay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka nugaal magacyada qoraal eedeyn ay ku xusan yihiin afar iyo toban eedeysanayaal dhammaantoodna maqan kuwaasoo lagu soo eedeeyey qarandumis iyagoo ka qayb galaya shirka magaalada cadaado ee maamul samaynta gobolada dhexe dadka lasoo eedeeyey ayaa qaybtood xiraal ka soo qabtay puntland kuwa waxay ahaayeen xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada kuwana waxay ka mid ahaayeen xukuumaddii cadda muuse iyo kuwo ka mid ahaa hay-adda b i a da qaybteeda baarista dembiyada ee puntland xeerlaali ku-xigeenka guud ee puntland maxamed xareed faarax ayaa maxkamadda horgeeyey in dadka la soo eedeeyey ay galeen dembiga lagu soo eedeynayo oo ah qarandumis maxkamadda waxaanu ka hor cadeynay in laba qayb ay kala ahaayeen eedeysanayaasha iyaga ayna galeen dembigaas khaymul wadanka ah khiyaamo qaran ah waxaanu hor keenay video waxaanu hor keenay hay-adihii baarista saraakiishii ugu sarreysay ay maxkamaddu wareysatay dhaaritayn intaa kadib maxkamadda sharafta leh waxaanu ka codsanaynaa eedeysanaha koowaad ee la yidhaahdo cabdiweli muuse shire eedeysanaha labaad cabdirasaaq ismaaciil xasan eedeysanaha saddexaad cabdisalaan cabdiqaadir sheekhdon inay midkiiba ku xukunto shan iyo labaatan sano ilaa iyo xabsi daaya eedeysanayaasha kale ah eedeysanaha afraad cabdikariin cumar eedeysanaha shanaad cali cigaal eedeysanaha lixaad warsame qolofey eedeysanaha toddobaad xasan garabey eedeysanaha sideedaad deeq maxamed eedeysanaha sagaalaad axmed bare eedeysanaha tobnaad cadooye aadan eedeysanaha koob iyo tobnaad xuseen kuluc eedeysanaha labaiyo tobnaad jaamac maxamed eedeysanaha saddex iyo tobnaad cabdirashiid maxamed eedeysanaha afar iyo tobnaad jaamac maxamed axmed sandaqad intaasoo eedeysane waxaanu maxkamadda sharaftale ka codsanaynaa inay midkiiba ku xukunto toban ilaa shan iyo labaatan sano kadib guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka nugaal axmed salaad maxamed ayaa ku dhawaaqay xukun ragga la soo eedeeyey oo saddex ka mid ah lagu xukumay xabsi daa'im iyagoo maqanayaal ah aslan dowladda puntland waa dowladda soomaaliyeed oo ka mid ah dowladda federaalka ee soomaaliya wax kasta oo wuxu dhimayo sharafteeda magaceeda xuduudeeda ammaankeeda dawladdu waxay ka leedahay nidaam iyo xeer qabanaya qofkii ku xadgudbay sidaa daraaddeed maxkamaddu markay dhegaysatay dooda xeerlaanta markay dhegaysatay markhaatiyaasha xafiiska xeerlaanta maxkamadda hor keenay saraakiisha ciidanka baarista dembiyada dawladda markay ku qanacday sawirkii videoga ahaa ee logu lagu soo dhaweynayay nimankaas ugu sarreeya saddexda ah oo kalaa cabdiweli muuse shire cabdirasaaq ismaaciil xasan darwiish cabdisalaan cabdilqaadir sheekh doon waxay soo dhaweeyeen nabadoono suldaamo niman mas-uuliyiin oo ka tirsan maamulka aftaban iyo caad iyaguna ay hadleen ku qanceen ayna u sheegeen inay qariga iyo waqooyiga gobolka mudug ay ka socdaan ugana dayngarayaan shirka islamarkaana ay k imaanayaan go- ka socota intaa dowladda puntland gobolada saa daraadeed maxkamadu waxay ku xukuntay cabdiweli muuse shire cabdirasaaq ismaaciil xasan sarwiish iyo cabdisalaam cabdi sheekdoon midkiiba madulxayaa madaxaagu rag
sidoo kale guddoomiyaha maxkamadda wuxuu hamina toban sano ku xukumay kow iyo toban ka mid a ragga la soo eedeeyey xabsigaasoo uga bilaabanaya sida maxkamadda laga hor sheegay maalinta lasoo qabto laga soo bilaabo cabdikariim cumar ismaaciil cali cigaal afgaad wasane polo fey shido deeq maxamuud kanso maxamed bare nunuule cabdooyo aadan xasan xade xuseen fuluq maxamuud jaha maxamed axmed cabdirashiid maxamed xis cabdirashiid maxamed xis jaha maxamed axmed sandagad donaar waa maxkamada gobolka midkiiba toban sano oo xaydha maadaama iyagu ay ciidanka buli xeedaha maanku sheegeen
haddaba dhegaystayaal waad maqlayseen in midkiiba lagu xukumay iyo qaar qaar xabsi daayin intaba lagu xukumay haddaba dhinaca kale ayaa maxkamaddu shalayto waxay sheegtay inay qaar ka mid ah ay cafisay haddaba sababta u cafisay maxay tahay tolow ma wixii ay sameeyeen ayaanay sameyn wixii lagu soo xukumay mise waxyaalo kale ayaa jira bal hadda ila dhegaysta warka ay v o odu ka qaaday arrintaa laftigeeda ay su-aal ka weydiinayso
haweyse wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga degeysanaysaan washington maxkamad ku taalla magaalada garowe ayaa sheegtay in la cafiyey ku iyo toban qof oo hore loogu xukumay xabsiyo kala duwan kadib markii lagu eedeeyey inay ka qayb galeen wadaatashiyada maamul goboleedka lagu sameynayo gobolada dhexe ee soomaaliya maxkamaddu waxay sheegtay in saddex qof oo hore loogu xukumay xabsi daa-in aan xukunkooda wax iska bedelin cashi ibraahim aadan cashuud ayaa khadka telefoonka ee garwe waxay ku wareysatay maxamed xareed faarax oo ah ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee puntland horta xukunka sidiisaba xukunka asbaaba looga noqdaa jira ama maxkamadda darajada koowaad markay xukun ay soo saarto maxkamadda ka sareyso maxkamadda racfaanka ayaa jebin karta macnaha maxkamaduhu waa saddex waxaa loo kala sareysiiyey inay isa saxaan waa qodob ka kale anigu xafiiska xeerlaalinta guud ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee puntland baanahay kiiska isagana xafiiska xeerlaalinta guud ee dowladda puntland ayaa markii hore darajada koowaad eedeynaysa nimanka iyaga inuu khaa'imul wadan ay yihiin afar iyo toban ayayna ahaayeen maxkamadda darajada koowaad marka la joogay laba gurub bay kala ahaayeen saddex cadeymo buuxda ayuu xafiiska xeerlaalinta u hayay oo ahayd iyagoo hadlaya oo macnaha telefishinka qaranka dowladda federaalka soomaaliya kasoo siidaaya iyagoo leh waxaanu ka qadgalaynaa shirka iyaga ah hilib noocaasa ayaanu helnay maxkamaddana ka horshignay kow iyo tobanka kale hay-adaha baarista puntland ayaa macnaha jir noo soo gudbiyey ayagaana yidhi nimankaa iyaga shirar gaara ayay galeen ayagaana maxkamadda ka hor cadeeyey soo fahmay xukunka isaga saas ugu dhacay xukunkaa markuu dhacay xafiiska xeerlaalinta cabe xafiiska xeerlaalinta guud xeerlaaliyaha guud iyo waxaa soo gaaray cabashooyin tiro badan isagoo ka duulaya cabashooyinka tirada badan labada gurub oo kow iyo toban lagu xukumay min toban sano saddexna lagu xukumay xabsi daa'im saddexda xabsi daa'im lagu xukumay cadeymo buuxaa loo hayay kow iyo tobanka kale oo tobanka sano ku xukunaa yaa waxay ahayd in xoogaa cadaaladii la hareer maray cabasho ah waa xafiiska xelaalinta u timid xelaaliyaha guudna wuxuu amray baaris hay-adihii baaris inay dib kiiska isaga ay u baaraan meelihii ay kasoo xigteenna dib ay ugu noqdaan madaxweynaha puntland xitaa wuu amray hay-adaha baarista in arrintaas iyada hay-adaha baarista ay baarishada ay kasoo sameeyaan haddaba qoraalada iyada ah oo hay-adaha baarista ay soo sameeyeen iyo xogtaba hay-adda baarista dembiyada culus ee dowladda puntland ee xafiiska xeelaalinta waxay usoo gudbisay nimanka iyaga ah sagaal ka mid ah in lagu khaldamay aysan gelin dembiga iyaga caddeemana way soo raaciyeen xafiiska xeelaalinta isagoo ilaalinayo macnaha jooga qawaaniinta dalka udegsan iyo dastuurka puntland iyo xuquuqul insaanka iyo xuquuqda dastuuriga uu leeyahay qof kastoo muwaadina xafiiska xerlaalinta wuxuu arkay in xukunka isaga uu yala khaldanaa kadib racsaan buu xafiiska xerlaalinta guud ka qaatay maxkamadda racsaankaana tagnay eedii baa lagala noqday maxkamadiina go-aan bay gaartay nimanka xorriyaddoodii bay usoo celisay qarayn baana nimanka u doodayay saddex ka midana goobjoogayaal ayay ahaayeen oo tobanka sano ku xukunnaa waxaad iga warantaa marka maxamed xareed maxay muddo intaana u qaadatay waa muddo dhowr biloodaba laga joogaa saan qiyaasayo markii uu xukunkaasi dhacay maxaa hadeertaan keenay in xukunkaasi dib loogu laabto oo maxaa hadda kusoo beegay waxa weeye horta baarista dib loogu celiyay kiiska muddadaa dheerna waxaa sababay in baaris dhaba aan la sameeyo taas ayaa sababtay muddadaa dheer marka dheeraashada ah waxyaabo badan iyo xoogo badan ayaa la helay nimanka iyagaa sagaal kow iyo tobanka sagaal ka mida inay dembiga iyaga aysan gelin wafahamsoma waa gartay marka makuu muuqataa marka in baaritaankan hadda la sameeyey inay ahayd ka hor inta uusan xukunku dhicin in baaritaanka bal aad loogu fiirsado intaani maxkamaddu xukunka berridi
walaale horta dib u eegis lama samayn waxa weeye raacfaan baa laga qaatay midda kale degdegitaan ma ahayn kiisku hadda meel buu kula gelaya waayo wadanku waa kala qoqoban yahay sababtan waayo deegaanka leeyahay dembi bay ku galeen waa gaalkacyo iyo ilaa iyo cadaado inta udhaxaysa gaalkacyada annagu waxay noo tahay shoorin oo maamulkaas gobolada dhexe naga dhaxay macnaha gobolka galgudud xuduudda noo dhaxaysa wey marka degdegitaan maahane xoogihii iyaga ahaa yaa isu soo teri waayo warkoodii cabashooyinkii badnaa oo yimidna waxay noo xaqiijiyeen in nimanka iyaga sagaal ka mid ah hay-adihii baarista ay dib ku baareen xooga dhaban ay soo ogaadeen inay dembiga isaga beri ka yihiin waa garta marka waxaad iga warantaa maxamed xareed dhinaca kale raggani markii horeba iyagoo aan gacan ku jirin oo gudaha puntland aan joogin waa la xukumay haddana dabcan sida muuqata racfaankii waa lagu guulaystay in xukunkaasi dib loola laabto wax allaale wixii xukunan ku dhacay marka maxaa isbedelay bay kula tahay hadda mar haddii iyagoo maqana la xukumay haddana iyagiioo maqan racfaankii lagu guulaystay in loola laabto xukunkii dhacay walaale dacdo sideedaba qofka isagoo maqanta xataa maxkamaddu ay qaadi kartaa sababta xukumulqaa'id baana lagu soo saari karaa waa qodob ta kale xukunka isagaa markuu dhacay kow iyo tobanka nin lix ka mid ah gaalgacayay joogeen isla markiina garowa yimaadeen annagu dembigii haddaanu leenahay xabsiga hanala dira haddayna ahayna sababtaani macnaa sharcigii bay isu soo dhiibeen kuwa maqanna kuwa maqan ee xukunka ku dhacay sida cabdiweli muuse jiro oo xabsidaayan lagu xukumay oo kale ragga maqan iyagoo gudaha puntland aan joogin la xukumay iyaga cadiin buuxdaa loo hayaa saddexdaa iyaga oo xabsidaayanka ku xukuman telefishinka qaranka dowladda federaalka soomaaliya ay ka hadleen inay yidhaahdeen annagoo matlayna gobolka mudug yaanu waxaan nimid cadaado kuna darsanayna gobolada dhexe sababta anagoo matalayna cid u dirsatay aysan jirin dhisma aan dhisaday aysan jirin dowlad dirsatay aysan jirin halkan puntland maamul qaangaariga toddoba iyo toban sana jir adaa ka jirin man iska shaqo tegay ayay ahaayeen marka raggaa weliba xukuman yihiin iyagu hadda iyagu xabsdaan bay ku xukuman yihiin caddeemo buuxaana lagu hayaa
maxamed xareed farax ku-xigeenka
waayahay dhegaystayaal waad maqlayseen labadii war oo iyadana ahayd mid maxkamad lagu saaray odayaasha halka aada iyo qaar maxkamadda labadaba laga marka hadda waxaanu gelaynaa waraysigani ayaan gelaynaa cabdiweli ma maqlaysaa waayahay xaggee hadda ku sugan tahay aad
hadda waxaan ku sugnahay magaalo madaxda gobolka mudug ee gaalkacyo
waayahay waxaa lagu soo eedeeyey inaad tahay qaran dumis waa kelmada ay isticmaaleen maxkamaddii marka lagu eedeynayay adigu ma u malaynaysaa inaad tahay qaran dumis
maya u malayn mahayo ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogtay dalka gudihiisa iyo dibadiisa ala makhaatibka ah qof muwaadin soomaaliya oo raadinaya soomaali sida isugu imaan lahayd ugana bix lahayd kala qodobka in lagu eedeeyo qarandumis waxaan u arkaa inaysan ahayn wax habboon ay siiqadii ay u dhigi lahaayeen ay ka xishoodeen oo ahayd qabiil dumis marka waxay u arkayeen qabiil meel xoog ku haysta in la furfurhayo oo soomaali lagu dirhayo taasay waxay yidhahdeen marka qarandumis midda kale oo uu leeyahay waxaa loo hayaa cadrimo buuxda oo ah telefishinka qaranka kasoo muuqdeen waxaad ujeedaa inaysan isin lahayn telefishinka qaranka qofka ka hadla oo yidhaahdo dalka umada soomaaliyeed baan ka shaqeynaya in qarandumis lagu eeleeyo cadayna looga dhigo telefishinka qaranka soomaaliyeed bay kasoo baxeen taasaa kutusaysa aqoonta iyo khibradda ay dadka wax eedeynayaan leeyihiin inaysan ahayn mid dhisan kana tujini karda nidaam dowladnimo iyo eedeyn muwaadiniin lagu sameynayo
wayahay laakiin cabdi weli markii aad eegtid dowladdu kuma dirin sida la sheegayo odayaashu kuma dirin dadweynaha kasoo jeeda puntland kuma di kuma dirin marka laftees lama oran karo arrintaasi waa sax waa qarin dumis mar haddii aadan talo ku bixin meeshana aadan ku aadin ee ay iska aadeen labayo tobankii naa oday miyaysan ahayn inaad dhinac marteen ila meesha waxaa ka jirtaa dowlad baa ka jirta odayaal bay leedahay caqli iyo garaaday leedahay meesha intaasba haddaanay magarsan soo lama oran karo waa qaba- qaran dumiska aynu ku eedeynayaan waxbaa ka jira
lama oran karo yaasi mactor qaran waxaa adeegsan kara waxaa weye waa dowladda soomaaliya qaran adeegsan kardha dowladda soomaaliya dowlad ka hooseysa oo la siman oo baraleela ana ma jirto waxa kale waa isteejiyo ee kamid ah dowladda federaalka ah marka kelmada qaran horta waxaa adeegsan kara dowladda soomaaliyeed wadan waxaa adeegsan kara dowladda soomaaliyeed dal waxaa adeegsan kara dowladda soomaaliyeed waxa kale waa maamul goboleedyo qarankaas ka tirsan oo kamid ah sideedana dadka waxaa jira dad la diro iyo dad iyagu mas-uuliyiin aniga siyaasad ahaan iyo dhaqan ahaan maaha qofkii la diri lahaa waxaan ahan qofkii wax diri lahaa baan umada meesha dib ugu jiro oo socon ahaa waayo dhaqan ahaanna waa kasoo jeedaa siyaasad ahaanna waa kasoo jeedaa si alla alligeed ma ahan inaa anaga qof ila siman aan idhaahdo halkaa ma aada waxa weye anigu inaan danka aan garanayo inay dalka iyo dadka ugu jirto inaan anigu u horseedo weye maadaama aan siyaasanahay dhaqanna aan kasoo jeedo
laakiin cabdi weli waxaa la odhan karaa magaalada ama gobolka la yidhaahdaa mudug wuxuu ka tirsanaa puntland puntlandna wuxuu hoos iman karay sharcigeeda iyo dowladeeda ayay hoos iman jirtay inta badan ee mudug adigu laftaada waxaa ka ahaan jirtay xildhibaan baad ka ahayd xiliyo badan marka soo lama odran karo meel hadda dhisan ayaad waxaad u duminaysaa meel la rabo in la dhisi doono waxay noqon doontana alla ogyahay inaad u dumisid meeshii ay ka tirsanayd iyo nabadii ay harsanaysay
maya lama oran karo jiritaanka puntland waa muqadis puntland waxaa weeye sanadkii toddobiyo tobnaad baa u socda kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii markii la aasaasay waxaana wax lagu dhisay waxa weye waa sideed iyo tobankii gobol ee xukuumaddu dhacday koob iyo sagaashankii puntland laba gobol oo deyska ee waxa weye waa bari iyo midaal waa laba gobol oo waaweyn waa ku filan yihiin mudug waxaa caasimadiisu gaalka ay tahay waxaad xusuusataa shirkii laba kun iyo labiyo toban ka dhacay garoowe markii madaxweynaha puntland hadda jooga waa ra-iisul wasaaraha dowladii federaalka kumeer gaalkahayd inuu saxiixay isaga iyo madaxweynihii puntland xilligaas mister faroole agostino muhiiga korneel caalim iyo wadaadkii ahlu sunna u joogay inay saxiixeen gaalkacyo inay tahay caasimada maamul goboleedka galmudug inay ku saxiixeen halkaa toddobadii saxiixe gudoomiyada baarlamaanka oo kamid ah sharif xasan hadda gudoomiyaha koonfur galbeed madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya marka waxa weye laba kun iyo labiyo toban cabdiweli iyo taroole iyo raggii la joogay gacantooday ku saxiixeen gaalkacyo inay tahay caasimada maamul goboleedka galmudug laba kun iyo shan iyo toban markii la maray inay yidhahdaan qeyb kamid ahna loo gooyo garow ha lagu soo daro waxaan umalanaya taas haddii sharciga aad sheegayso ee puntland lagu maamulaya waa kii markaa la qoray in maalinta qofka rabitaankiisa lagu shaqeeyo meesha kuma jirto sidaa laaligeed marna lama oran karo qaladiris baa nahay lamana oran karo puntland baa la diminayaa waxaa la oran karaa dadka qaarkiis hadaladiisa la rabaa dadka qaarkiisna lama rabo taasi de marka meesha kuma jiro qofka bini aadamka walaalkaa waxaa la gadaashaada lagama eega garabkaadaa laga eegaa hadalka anigu aan elin sharci darro maahan kii cabdiweli iyo faroola yidhaahdeen waa caasimada galmudugna sharci maahan marka waxa weeye in mar walba dib loo eego wixii lasoo maray iyo waxa hadda la marayo labaduba meesha ku jiraan
laakiin puntland waxaa wada dhistay qabiil waxaana lagu dhisay sababta lagu dhisay markii dowladdii soomaaliya ay burburtay ayaa dadka meesha deganay siday u kala ammaan helaan dowladna u dhistaan horumarna u gaadhaan ayaa waxay isugu yimaadeen inay dhistaan puntland hase ahaatee hadda khaatumo adiga arko waa maqan tahay laftigeeda maakhir waa maqan tahay idinka hadda idinkaasoo waa mudug durtaba waxay leedahay waa baxaya dhinacaasaan aadaya puntland xilligan aynu joogno maxaa sababay in ay sidaa u kala baxbaxdo
waa su-aalo adig fiican soomaaliya waxaa looga dhaqmay ilaa iyo casa laga soo laabtay labadii kun ilaa hadda waxaa looga dhaqmay nidaam la yidhaahdo four bonty five puntland sagaashan iyo sideedii markii la aasaasay sida aad sheegtay beelaha mandaqadan dagoo dhan baa isugu yiin oo dhistay laakiin markii la yableelay oo la taagay nidaamkii lagu maamulay wuxuu noqday anigu nidaam aan u bixiyey three bonty five trigaas waa saddexda walaalaha ay kasoo jeedeen cabdullaahi yuusuf cabda muuse iyo cabdiraxmaan faroole haatana rootiinka iyo meesha ninka eighty kasoo bilowday oo cabdiweli uu hadda kusoo laaftay qoladii kalena ay garab taagan yihiin oo hadhow ay daba taagan yihiin raba qolada shanteeda inay noqoto trigaas waa saddexda walaalaha twenty five-na waxaa laga dhigay ummadda inteeda kale ee faraha badan ee madaqada degan sida kuwa degan sool kuwa degan sanaad kuwa degan gardafuul iyo kuwa miid degan badankooda ummadii markay u rabtay weyde marka lix sanadkii toddoba jumlaad oo u socdo oo qor isu dhiig ay noqotay saddexdaas ay isu dhiidhiidayso waxa weye dadki waa ka kashiray waa arkay inaan waxba soo socon waa arkay inaan wax wanaago lagu soo dabaalaya aysan jirin waa la arkay inaan dadku xaq uusan u wada lahayn inuu maamulka qabto inuu nacfigeeda wada cuno inuu taladeeda wada qaato sidaa la aliyeen qola weliba waxay go-aansatay waxa iyada u gaaka iyo dadkooda inay dib ugu laabtaan oo ay maamul u samaystaan waxaad la socotaa laba kun iyo labaiyo toban markii lagu dhawaaqay maamulkii la odhan jiray raaf casayr in madaxweynehi xilligaas uu faroole uu dil toobashaa ku xukumay madaxweynihii raaf casayr xilligaa dooxajoog odayaashiina uu ku xukumay xabsi jaayan tii hadda annaga nala ku sameeyena waxaa ka tarjumaysaa taytaybulkii uu odow ka tagay oo meesha yaalla in xayndaabka reerka ciddii ka baxda uu xukunkaasi u yaallo marka xaqdarro badan oo timid iyo arkiwaa badan oo yimid iyo sabir badan oo ay soo yeesheen toddobiyo tobankaa sano waxay go-aansadeen beelihii puntland wax ka dhistay markii la xaqdiyey inay aayahooda gaarka iyago ka tashadaan puntland aysan wax dhibaataa u geysan oo ay yidhahdaan puntlanday waxaa tahay laba gool oo buuxa waad isku filantiin hareerihiinaan anaguna kuwa ka dhisanaynaa idinkana wax dhibaataa idiin geysan mayna waa idin garab taagannahay sidaasaa raba puntland inay usoo dhaweyseen inay tirahdo qofkii ka baxa xayndaarka xabsijaaim iyo dil baa lagu xukumaya wax qabta maahan sidaasaana beeluhu maanta ay ku kala maqan yihiin waayahay cabdiweli waxaad ahayd siyaasi ayaad ahayd waxaad ku jirtay baarlamaanka ayaad ku jirtay weliba de sharci dejinta ayaad ahayd hadda statekaas soo hadal qaadoma raas casayr la oran jiray statekaas waa tii lagu xukumay dil madaxweynaheeda adigu baarlamaankaad kamid ahayd khaatumo waa baxday intaasoo dhan maad hadlin waxna kama oran hadda maxaa keenay inaad ka hadashid arrimahan oo aad tiraahdid sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa ayay puntland samaysay waa inay kala tagtaa oo markii aad jegada ka degtay un baad arrintan kuu kaliftay inaad hadda meel aadid oo adigu dee jego un baad raadinaysaa mise waxa weeyaan markii horeba kama hadlayn hadda maxaa keenay inaad ka hadishid
laakiin waa ka hadlay waxaa dib u baadhaa kaydka v o e da waad helaysaa labiyo tobankii oktoobar kun sagaal boqol laba kun iyo labiyo tobankii doodii faraxeynta jimciya maalintaas baxday oo looga hadlayay xaaladda puntland waxaan ahaa xildhibaankii keliya ee xilligaas ka hadlay ayadoon waxadli karaa jirin oo faroole libaax ka yahay garoowe inaa naga afar sanaa naga doortay afartii sanana waa dhamaatay dadkii wixii loo ballan qaadana ma ay helin oo dhibaatooyinka dalka ka soconayaan oo wax aan u dulqaadan karna marna haddaan nahay galiyo wakiilada oo aan doodaas ka qayb qaata iyadoo duban baad helaysaa noloshaana waad ideysiin kartaa haddii allaydmo markaas hesho xilligaas ninkii ka hadlay baan ahay markii laba kun iyo labiyo toban waktigii dhammaaday oo inaga dhammaaday december koob iyo soddonkeediina xildhibaankii keliya inta baraha wakiilada ka dhex istaagay iska xasilay ee yiri waktigii naloo qabtay waa naga dhammaaday dadkana maamulka hadda jiraa waxba umaayo dadku ha ka tashadeen aayahoodana ha raadsadeen baan ahay sanadkii kororsiga ahaa oo uu silaca ku dhamaystana dadkii u taagnaa baan ahay inaan ummadda ku baraarujino in isbedel dhaga loo baahan yahay waxa maanta jirana halka ay marayaan lagu soo aftiro marka arrintaa dib ugu laabo xaqiiqadeeda raali haddii rabbi
waayahay cabdiweliyo waxaa jira odayaal kasoo jeeda mudug ayaa waxay qabteen jir jiraacid arrintaa arrintaadana aad ku aadeen gobolka aad aadeen oo la yidhaahdo cadaado jir jiraacid ka qabtay weliba adigu aad ka soo jeedid ama gobolka aad ka tirsan tahay wax yar aan ku dhegaysiiyo hadalkoodii magacaygu waa maxamuud cumar cali oo ku magacdee gajaar macalin maxamuud cumar cali oo ku magacdee gajaar waxaan ka hadlayaa dacwadii xalay televishinka universal uu ka hadlay abduweli muuse shire wuxuu ka mid yaqaano yaa waxaan ka hadlayaa wax yar oo yani aan yani ka qabno degaanka dhinaca waqooyi ee gobolka misr waxaan leenahay min waxaa laga asaasay puntland asaaskii midabku ugu horeeyey wuxuu ahaa midab buu ahaa iyadaa dhashay iyadaa urursay iyadaa isku keentay ilaa nineteen sixty oo xorriyadda la doonayay waxay ahayd meesha keliya abaabulayaasha iyo s y n iyo dhismaha mar walba heegan ku ahay haddana heegan u ah soomaaliya midnimadeeda iyo horusocoshadeeda waxaan marka leenahay meesha uu yiri callaal uu leeyahay callaal waxaa ah waxaa la yidhaahdaa awrka dadka reediga soo yaqaanaan callaal waxaa la yidhaahdaa waxa markii haamaha la saaro wixii ka dambeeya oo gadaal laga saaro baclaalaynahada hadalkaas marka waxaan u haysanaa hadal aan markii sii haysan inuu yahay midug callaal marka maahana waxa weeye waa doohraa waa meeshii dhaqanka soomaalida ama hadal ahaan ama damir ahaan ama xorriyad ahaan ay ka asaasantay taasi waa qodobkaa qodobku waa qodobkaas qodobka kale waxaan leenahay laba su-aalood oo ninka aan weydiiyana waxay tahay xildhibaan buu dhankiis sheegtay horta xildhibaankii yaa ka qaaday islam baa ka qaaday mid asagaa ka qaaday waa qodob qodobka labaad meesha uu madaxeeda ku hadlaya waxay leeyihiin istimo iyo odayaal iyo waxgarad iyo xuqaan yaa u igaaday inuu ku hadlo madaxa yani meesha inuu ku hadlo cideen ku idmaatay annagu marka waxaan leenahay ninkaas dabraaca aan oran karno waa dabraaca la oran karno dabraacuna weligu
cabdi weli su-aasha ay odayaasha ku weydiiyeen haddii aad maqlaysid maxaa kaga jawaabi kartaa labadaas su-aalada ku weydiiyeen
hal waxay tidahdaa aana ninkii soo lisay aan aqaan nin kastaa waxaa jiro odayaashoon waa laba oday oo walaala ah maxamuud cumar cali dardaar iyo cabdi cumar cali cabdilugay baa lakala yidhaahdaa hooyadoo masalaado godogodaa la yidhaahdaa dadka soo diray baa la yaqaanaa oo maalintii la abaabulay oo telefishinka keenay puntland iyo telefishinada kale kusoo xorada caytama yiri laifkan waxa aan ka hadlahayo gobol iyo qaran baan ka hadlayaa iyaguna qaliil bay ka hadlayaan marka niman wax saameyn ma ahan odadna waxaa ugu filan laba nin oo walaala ah inta lasoo adeegsaday media la geeyo ka hadlaya oo ka caytamaya oo personal attack samaynaya anigu waxa weye qofna ma caayin qofna ma aflagaadeen wuxuuna qiray inaan anoo xildhibaanah iska casila xildhibaannimadii laakiin sida asaga u dhigaya uu leeyahay isagoo xildhibaanu ka tegay asagu marka qaabka looga tegay iyo sababta dadka loogu damqanayo midna garanumayo laakiin wuxuu garanayaa ninkaas maxamuud la leeyahay oo aanu ilmo adeeq nahay istisaabilinahay qaabka loo soo adeegsaday oo cidda soo didhay inay sidaa u hadaltiri marka waa wax la wada yaqaan gobolka o dhanna hadda kama hadli karaan wixii ka raacayna waxaa fiicnaan lahay dad kale inaad weydiiso markay waxa meelaha ka yidhahdeen jawaabtii ay heleen oo ay shacabka gobolka mudug guud ahaantis iyo beeshiiba ka heleen inaad dad kale weydiisid baa fiicnaan lahayd oo aniga aana ka jawaabin
waayahay puntland waanu isaynu ognahay khaatumo waa ka gooday odayaal khaatimo ah oo laftooda siyaasiyiina ayaa waxay aadeen hargeysa hadday puntland yimaadaan waa soo dhaweeyaan inkastoo ay ku maqan yihiin dhulka ama meeshay aadaanba waa kusoo dhaweeyaan ama soomaaliya ha aadeen ama hargeysa ha aadeen idinka intaa maxaynu ku xukum sidaayna mayn ku xukumaan maxaa gaarsiiyey
waxaa gaarsiiyey arrinta weligeed la raadinayay puntland inay isugu dhibatay feer oo ah feerka mateerteen la yihahdo sideeda markii dadka lala hadlayo waxyaaba badan baa la adeegsadaa markay rabaan inay kasbadaan leelkashe iyo awtable iyo meheri waxay yidhaahdaan puntland waxaa dhistay daarood iyo adeerkeedu heri markay rabaan inay dhulbaante iyo singeri iyo geshiisa kasbadaan waxay yidhahdeen puntland waxaa samaystay harti marka annaga muteerteena isu soo harnana qofka xayndaabka ka baxa xabsi daa'im baa lagu xukumaa iyo sida ay la socotay laakiin dadkaa kale oo dhulbahante iyo wasangeli leh haddii ay hargeyso tagaan iyo haddii ay xamar tagaan sigil waa tagay baa la yidhahdaa dhowrkana kadib wuu la soo xariiraa wuxuu yidhahdaa waa soo laabanaya markaasaa soo dhaweyn iyo niqaam sare loo sameeyaa marka waa wax lagu ilaashanayo magac aan jirin oo waa hore ay u dambeysay oo aan maamul iyo nacfi midna ku samaysnay laakiin ku samaysan heykal guud oo laleeyahay puntland waxay ka kooban tahay beelo badan laakiin marka hoos loo soo degto bateerteen isugu soo dhuratay annagu aan sii xaqdin haddii la rabo oo tifo kamid yihiin oo isu dhiidhiibto laakiin ummadda kale markii la eego waxay taas cadaynaysaa in maamulka meesha ka jira ay ilaashanayaan reerka muteerteen la yidhahdo ayagoo ay maanta laftirkooda dulmigii u adkeysan waayeen oo la rabo in tooskii cadaaladda lagu ifiyo si ummadda dhan u arag
laakiin cabdiwalaan halkaa kaa dhex galo markii laga hadlayay mudug raacinteeda waa la isku qabsaday ilaa iyo dowladda ilaa iyo waa ka hadashay arrintan waxay tiri mudugu maaha puntland inteeda waa waa haysanaysaa idinka laakiin maxaa sababta idinkana maxay tahay haddii u n t iyo dowladdii iyo weli iska qabsi uu ka jiro xadku xaguu marayaa iyo sidee mudug xaggey raaci doontaa oo u n tu ka hadashay oo dowladdu ka hadashay idinka meesha maxaa idin yaala
waxaa noo yaala dowladdu soddon iyo kowdii juwaay laba kun iyo afar iyo toban iyo beesha caalamku waxay sharaxeen in gobolada mudug iyo dalguduud maamul loo samaynayo haddana qayladii ka timid mudug waa kii ra-iisul wasaarihii hore cabduweli gorowa tegay afar iyo tobankii oktoobar laba kun iyo toban iyo afar waxaa lasoo saaray haddana wadabo kaloo lagu heshiyo labiyo toban oo oranayo waqooyiga mudug waxay kasii mid ahaanaysaa puntland ay kasii mid ahay taas isqabqabsigii ka dhashay waa kii afar bilood ay gaadhay in xukuumaddii iyo federaalka ahayd iyo ra-isul wasaarihii iyo madaxweynihii iyo xodhamo xasnada isla wareeraan middaa waxay ku salaysan tahay marka beelo beelaha ay ku salaysan tahay waxaa la beeshii kasii mid ahaanaysa puntland cid kasbisaay ma jirto iyadoo mudug degan iyo puntland kamid ahaanaysa laakiin maadaama dastuurku uu laba gobol iyo ka badan ogol yahay gobolada maamulka loo sameynaya waa mudug iyo galguduud beelaha waqooyiga mudug degan mayntii rabta inay ku biirto maamulkan gobolada dhaxana xaq bay u leedahay mayntii rabta inay kasii mid ahaato puntland xaq bay u leedahay wax dhibaataa lagu geysanay taasna waxaa tusaale ugu filan ilaa soddon kun ilaa afartan kun oo muwaadiniin u dhalatay koonfur galbeed soomaaliya waa ku nool min boosaaso ilaa gaalkacyo labaatankii sano oo lasoo dhaafay marna laguma qasbin inay maamuladaa ka jira kamid noqdaan ama puntland ama galmudug ama khaatimo inay galaan marna laguma khasbine iyagoo deegaankooda degan bay waxay ka mudtigsan yihiin muwaadiniinta koonfur galbeed soomaaliya ka tigsan yihiin halkan beeshii doonata inay kasii mid noqoto puntland iyagoo gaalkacyo degan bay waxay kamid ahaanaysaa puntland wax dhibaataa loogu geysanayaan ma jiro beelihii raba inay ku darmadaan gobolada saxana madaxa mudug baa naga dhexeeya waanu ku darsanaynaa taasaan waxna go-aansan laakiin meesha maamul baa ka taliya inay maamulka la tashadaan haddii ay xitaa wax isbedelayaan oo mudug raacayso dhinaca kale meesha dee dowlad madaxweyne iyo baarlamaan bay leedahay iyaga ka fadhiisanaya ma idinkaa lainkala tashanaya mise waxaa lagala tashanaya maamulka meesha ku jira oo ilaa madaxweyne ilaa heer baarlamaan leh
sida heshiiska loo dhigay waxaa lagala tashanaya lagala tashanayo dowladda puntland waxaa lagala tashanaya waxgaradka beelaha lagala tashanaya ama dhaqan ha noqoto ama siyaasiyiin ha noqoto meeshii ay awalba ayagaa u go-aamiyeen elkii inay ku darmadaan puntland maanta hadday rabaan inay ku darmadaan gobolada dhexana dhaqanka iyo siyaasiyiinta beelaha kaa gudoominaysa waa kuu sheegay beeshii rabta inay puntland kasii mid noqotana cid kaabanaysa iyo cid ku carqaabeynaysa iyo cid jadal ku qabanaysa inay gobolada dhexa soo raacdaa ma jirto marka puntland marna waxa wey iyada waxa ay rabto oo puntland u gaarkaa midna ku faragelin mayo laakiin beelaha cid khasmaysaa ma jiro beel walba rabitaankeeda loo faragelinayaa tii puntland sii ahaanaysa iyo tii gobolada dhexa ku beeraysa
laakiin sidii aad hadalka u dhigtaba haddii aan kula dhigno waxaad ku joogtaan afar iyo toban suldaamadii caaqiladii aqoon-yahanadii siyaasiyiintii intoo meesha waa ka maqan yihiin ee gobolka u dhashay maysan weli dadku is oranayn weli meesha looma dhamma in ay mudug raacdo dhinacaas
waa midda waa midda hadda ama nimid maadaama layushirki wuxuu furmaya tobanka ilaa shan iyo tobanka bishaan maas waa midda aan usoo qaban hadda aan gaalkacyo u joogno inaanu isumadii is aragno inaanu odayaashii is aragno inaanu siyaasiyiishii is aragno oo aanu tashano oo anagoo isku dhan markaas aanu nidhaano war wax hartaa meesha yaalla waxbaynu ku leenahay aynu ka qayb qaadano si buuxda uga qayb qaadano haddii ay yidhaahdaan ka qayb qaadan mayno oo maal maamulbeeka ka dhismi mooyana waxaan rabnaa odayaasheeda inaan u ogaansano horey baanu usheegnay laakiin hadda taladaasaa noo socota bisha kowdeedii ilaa maantao lixan shirarkaasaanu ku jirnaa meel fiican bayna noo marayaan markay noo dhamaadaana waxay ku dhamaadaan inaanu saxaafadda usoo bandhigno waanu jecelna haddii aan leyn laakiin meesha doorasha ka socota og waa la kambeyn garanayaa dadyobaa ka socda soo markii hore ma ahayn intaan weli la gaarin heerka in marka hore bal gobolada laysu soo dhaweeyo dadkana la bisleeyo loona sheego inta gobol ay noqonayso la caddeeyo kadibna marka uu yimaado in la kambeyn gareeyo oo dee siyaasiyiinta iyo odayaasha iyo wuxuuba kasoo qayb galaan marka hore intaan meesha la tegin ilaa hadda warkii ma cadda
waa socotaa hawshaasi ood la socotaa magaalo madaxda gobolka galgaduud ee samareed inay joogaan dhammaan oqaashii iyo isimadii iyo nabaddoonadii iyo waxgaradkii iyo siyaasiyiinta u dhashay labadan gobol oo halkaa dib heshiisiin beelaha loogu sameynayo dadka kambeynka sameynaya waa musharaxiin dhowr iyo toban gaaraya oo mudug iyo galgaduud gobolada iyo degmooyinka wareegaya lama gaarin xilligii inta ergada la xulo ergada la isugu keena cadaado markaa kadibna guddigii doorashada la sameyn lahaa oo halkaasay kaambeynku ka bilaabaan laakiin hadda waa niman ayagoo hawlahooda iska suurto dalka dibadiisa iyo duniyada u sheegaya ummadda inay musharaxiyiin sii shaacinaya laakiin hawshii waa dambaysaa oo hadda shirkaan aan ku jirno markaan ergadi odayaashii iyo isimada isugu afgarano oo cadaadala tago oo guddigii maamul samaynta labada gobol ay xamar ka yimaadaan oo ciidamada amni same ay cadaada yimaadaan markaasaa hawsha la bilaabaya ergadiina la keenaya halkaasaa doorashadii iyo kala xodxodashadii iyo kaambeynkii ka bilaabanaya taasna diyaar baan unahay markaan hadda odayaasheeda iyo
waayahay waxaad adigu joogtaa mirig weliba gaalkacyo ayaad joogtaa sidii aynu dhegaysanayna idaacadaha ka dhegaysanayna xabsi daayin ayaad ku xukuman tahay meeshan aad joogtid la yidhaahdo gaalkacyo miyaysan joogin puntland mise puntland war isuma haysa maba joogto meesha la yidhaahdo gaalkacyo sidee adigoo ku xukuman in xabsi daayin aada magaaladii aada marmartid oo odayaashii la shirtid oo aqoon-yahanadii la shirtid oo cambaign aada ka samaysid meesha aad kaga xukunayd xabsi daayin
wa waa saas wey su-aashaadii hore aan marka hore kaaga jawaabay iyo tan waa isku mid oo ahayd madaxweynaha puntland hadda inuu asagoo gacantiisa ku saxeexay in gaalkacya tahay caasimada maamul goboleedka galmudug gaalkacyaan joognaa odayaashii baan la shiraynaa meeshaan rabnaan marnaa puntland dhinaca ka degato ciidamadeeda iyo maamulkeeda ka joogaan waa dhinaca waqooyi ay ku doonaysa inuu kasii dhinaado puntland way fara badan tahay marka magaalada afar xaafadood oo waaweyn bay ka kooban tahay marka sidaasaanu ku joognaa xukunkaasna waxaad arkaysay oo aadada dhegeysanaysay in afar iyo toban baanu ahayn saddexda iyagii xabsidaan ku xukumay laga soo reebay oo awal cadaada joogtay koob iyo tobanka kale markii la xukumayay waxa ugu yaabbanaa nin la yihahdo cali cidaan afgaan oo xilligii dowladda cadowjiir ku-xigeenka xasaadka ahaan jiray toga garowa ninka yaqaan baa yaqaan maxkamaduna koonfurtay kaga taala isbitaalkuna waqooyinku kaga yaalaa toga isbitaalkaasu jiifay saddex xubnood hadda rifcaanka qaadatay buu kamid ahaa marka aqoon darida iyo baarisxumida maxeedaha mukhaabaraadka oo jooga puntland waxay kutusaysaa go-aankii halkaa kasoo baxay inuusan ahayn mid ku salaysan aqoon waxaa mid laablakac ah oo lagu tahdiidayay ama lagu soo tirgaraynayay dadka shacabka inaysan aadin meesha aad tagnay oo la tusayay in intii tagtay meeshaas xabsidaain lagu xukumay kadibna waxaa dadkii fajicisa iyo la yaab ku noqotay markii xukunkaasi soo baxay in toban ka mid ah oo la arkay garoowe iyo gaalkacyo iyo dulgobob joogta lala yaabo waa waxyaala aada maanta caalamku ula yaaban yahay in meesha wax marayaan marka taas wax dhibaataa aniga iguma haysa inaan gaalkaca joogo anigoo hora oo meeshaan raba aan maro ayagana xabsidaain kaga xukuman wax dhiba uma ah waayahay inagoo gabagabadii ku dhow dhamukow haddii ay ku yeedho puntland dowladda puntland ay wada tashi inay ka tashato meesha ay raaci doonto gaalkacyo ama mudug ma u imanaysaa ma la hadlaysaa ma la fadhiisanaysaa
waa kuu sheegay arrintan maamul samaynta gobolada dhexe uma taalla maamulka puntland laakiin waxay u taallaa waxaa weye waa beelaha doonayo inay dhistaan iyo galgaduud iyo mudug jooga beelihiina wada tashiba hadda noo socda oo meel fiican buu noo marayaa marka marna anaga waxa weye xagga xukuumaddu faragelin kuma lahan maamulkeedu kuma lahan waayo waa la ixtiraamaya wax loogu dhimayaa ma jiro wax loo geysanaya ma jiro waxaanu leenahay oo keliya beele ay kamid noqonaya in loo daayo rabitaankooda oo aan lagu tatoogin sida kuwa khaasimo aaday kuwa halkaan aadaya qolo walba in lagu tixgeliyo rabitaankeeda waa isku filan tahay puntland waa laba goolo waaweyn waa nugaal iyo bari ayadana waxaanu leenahay ayihiina ka tashada ilaaliya waa idinla ilaalinaynayo wanaagga iyo samaha puntland marka waxa weye kashigayagu waa mid annaga beelaha yara noo gaare mid xukuumadda lagu leedahay maaha
waayahay su-aasha ugu dambeysaan aan ku weydiinayo waxay tahay cabdiweli dhamankow waxaad ka tirsanayd baarlamaanka sidaa hore noogu sheegtay aanu noogu ognahay waxaad ahayd siyaasi maxaa maanta ku bedelay oo aada noo sheegi kartaa oo aada leedahay puntland maaha waa meel qabiila ee maaha meel ay dowladi ka taliso maxaad noogu caddayn kartaa
ayaa horaan u sheegay puntland sagaashan iyo sideedii baa la aasaasay sagaashan iyo sideedii ilaa maantay waxaa ka telinayay waa jifi amiir maahan reer maahan waa jifi weeye jifi inay marka ilaa iyo xilliga ilaa xilligaa qur isu dhiidhiil ay noqoto ilaa shan sanaba macallin meesha waxaa ka ahebay ummadda kale ee farahaas leh oo sool degan oo sanaad degan oo bari degan oo mudug degan oo nugaal degan oo la noolla ee arki waaya waa midda maanta keentay in qofkani la yidhaahdo walaalkaa hadduu ku arki waayey hadduu ku garan waayey adigu xumaantaadu yaysan arag ee meeshiisa asagana u daa adiguna meeshaadii dhiso midda maanta keentay taa weeye in ayagana loo daayo meeshooda ayagoon wax dhibaataa loo geysan oo walaalahaya ah oo dadkayagii ah oo deegaankayagii ah annaguna aanu nilaan culayskaan idinka qaadayna haddaanu culays idinku haynay todobiyo tobankaa sano laakiin laakiin dhamuurkooda waxaad ahayd baarlamaanka ayaa ka tirsaday in loo raggii sharciga hayay oo mindida daabkeeda hayay waa idinka idinkaana dooranayay madaxweynaha raggii dooranayay madaad ma dooranayni waxaa doonaya xildhibaanada xildhibaanada adigu ka mid baad ahayd miyaan la oran karin dhamuuke xilligaa laftiisu reer iyo qabiil buu dooranayay
maya ma dooranay haddii aad joogi lahaydo hadii ay qof walba miiskana soo saarnaa ciduu doortay aniga dadkii aan dooranaya aan waday oo xilligaas aan waday wuxuu ahaa markii aan baarlamaanku jiray genaraal cabdullaahi axmed saaxil kajiir waxa wuxuu ahaa ninkii finalka la soo gaaray faroole oo haray marka waxaanu rabnay baasha inaanu wareejino inta iyadii garanaysa laakiin waa naga ku codbatay markii naga ku codbatay waxaanu ku khasbanay inaanu raacno cidda naga codbatay laakiin aniga shaksiyan intii lamid ahay waxaanu dooranay generaalkaas
waayahay laakiin waxaad hayseen sharci dejintaad ahaydeen maxaad u gaadhsiin weydeen heer ay shacabku ay u foodi karaan qofkii ay rabaan
waad ogeyd laba kun iyo labayo tobankii markaanu isku daynay oo la waday oo la rabay in la gaarsiiyo xukuumaddii faroole inuu yiri xilligii la rabay wakti kororsi baan samaysanaya kama gaari karo sanad baan gelaya oo buuq badan ka yimid oo aanu diidnay oo aan iscasilay oo kadib sukaangaana intuu samaystay qarno iyo gaafacimaki la marinayo shacabka hor istaagay oo ilaa dhowr iyo toban qof ku dhimatay waadagay oo day xoog in dadkii looga codeeyo waxaanu ka weynay aanu intaas aanu ku dagaalamaynay oo doodaya aad mar walba ilaclaha ka dhageysanayseen in la sameeyo tinakoob in la sameeyo hubkadhigis in la sameeyo xeelkii muwaadinka waxaasoo dhan in la sameeyo xeelkii goboladii degmooyinka sida loo kala codeynayo waayo goboladii waagi hore intii ay ahaayeen iyo puntland oo degmooyin badan magacaawday waa waxay isu keeneen dhib oo gobol degmo ka tirsanayd baa inta la geeyay waxa la caasimad baa tahay waxaa tahay tusaale ahaan dhahar oo kale waxa la gobol highline la yidhahdaa tahay baran waxa la caasimadii waxaa tahay sanaag daalkale karkaar waxa la waxaa tahay bardha waxa la karkaar waxyaabahaas oo dhan baa muran dhaliyo waxaan aanu sharci u samayn waa la diiday artaxni laga saaray taasi waxay ahayd waxyaabihii keenay markii dambe marka inaan iscasilo waa nidhaam sida wax ku socdaan wax shacabka anfacaya ma ah waa xoog waa maroorsi waa raba in dadka lagu takrifasho mana aqbalayno marka waxyaaba badan aan kala soo marnay xilligaas waa jireen dadka intaan rabna inaan gaarsiinana lama gaarsiin inteeda eedeeda badanna sida aad sheegtay beri wakiilada aniga aan kamid ahaa baa lahaa laakiin mar walba guddoonka ayaa wuxuu ku xirnaa xukuumadda sidaasaa tallaabana looga qaadiya wa waayahay inagoo gabagabadii ah su-aashii ugu dambeysay cabdiweli muuse shire dhamuke maxaad dadka ku dhegaysanaya ama ku dhegaysan doona oo tala ah ood siinaysaa iyo waxyaalaha soo socda aada hadda ku jirtaan inaad qabataan adigoo noo soo gaabinaya
dadkay dhegaysanaya horeyna waa u sheegay haddana waa ugu celinayaa soomaaliya nabad bay rabtaa soomaaliya qarannibay rabtaa soomaaliya in la isu soo celiyo oo mid laga dhigaala rabaa nin kale maanta gaalkacyaan kala goynaya somalilanna inay go-do ma ogoli waxa weeye hadee gaalkacyaad kala goynaysaa somalilan inay tagto maxaad ugu diidaysaa haddii loo somalilan soomaaliya inay kusoo noqoto oo kamid noqoto gaalkacyana ma kala goyka dho waqooyi iyo koonfur ma kala yeela ka dheh aynu wada ilaalino midnimada soomaaliyeed aynu wada ilaalino derisnimada aynu wada ilaalino in beelaha soomaaliyeed ay walaala yihiin yenan qaarna ka koorin oo oranaad maamul ma samaysan karaan oo wax ma noqon karaan qaarnayaysan oranin waxaan hooyo u nahay federaalka haddaad federaalka hooyo u tahay ka dhabee oo soo dhis maamul goboleedyadii kale oo kula sinaa oo gacan qabo walaalkaa ka weyn baa tahay wuu kaa yaryahay haddaad u gacan godid oo soo dhigto oo kula toosinto inuu wax ku talo mooyaane waxba ku yeeli mayo yaan dhib loo arag maamulada samaysmayo sida khaatumo iyo central state waa inuu soo dhaweeyaa waxaan ugu baaqaynaa iyaguna inay dadkooda la hadlaan oo sida ugu wanaagsan oo wax loo dhisan kareeto u dhistaan ay iska daayaan shaqaqabsiga iyo beelsacaylka iyo beelmacaynka puntlandna waxaan ugu baaqayaa meesha ay maanta marayso inay hore uga socoto mao inaysa dib uga socon waxyaabo badan baa ka jira taasna odayaasha iyo isimada iyo siyaasiyiinta waxaan ugu baaqayaa gacmo geelkii hoos baa loo dhaqaaya intay isu yimaadaan inay turxaan bixiyaan waxaa jira horeyna loo socdo taageerana ay siiyaan maamulada kale oo walaalahooda geesahooda ka dhismay waayahay aad iyo aad ayaanu mar labaad iyo mar saddexaadba kooga mahad celinaynaa warka aad nala wadaagtay iyo su-aalaha xasaasiga ahaa oo aad sida fiican aad nugaga jawaabtay mar labaad iyo mar saddexaadba waa kaaga mahad celinaynaa waxa weeye waxaan wareysanaynay cabdi muuse shire dhamiuka oo horey uga mid ahaa xildhibaanada puntland haatana ah hogaamiyaha ergada mudug haddaba waxaanu ku leenahay aad iyo aad ayaan mar labaad iyo mar saddexaadba ugu mahad kaaga mahad celinaynaa waxaana aada uga mahad celinaya dhegaystayaashayada had iyo jeer naga dhegaysta madasha sixty oo had iyo jeer la socda soomaaliya sida ay u socoto siyaasadu sida ay isu rogrogayso aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaadba haddana waxaan ku wareejinaya maamulka aad iyo aad ayaad mahadsantihi
yaasiin baan ku salaamaya waa aniga asad maasuudi ah adiga iyo guddoomiye cabdiweli suldaan mus suldaan shire muuse dhamuke oo waraysiga caawa la yeelanay naga aqbalay haddaan nahay maamulka madasha sixty inuu mar labaad within five days gudahood nagu soo laabto mar walbana naga jahaabiyo bixiyo messagekana u gudbinayana insha allah anaguna jaanis u siino caalamka inay gaarsiino waa kaa mahad celinaynaa su-aalaha iyo timet aan weydiinay almost fifty minutes bay ku socotaa insha allah waqtibadan waa utahay waxaan jeclaan lahaa insha allah inaan ugu mahad celiyo saaxiibkii amir shucayb oo isagu noo sahlay mataqaana sheeg ismakarka anagii dhamuugte waxaan leeyahay anoo ku hadlay afka maamulka khaasatan iyo dhamaan ummadda soomaaliyeed ee madarka madasha inaan kaa mahad celino guddoomiye dhamuuke timeka iyo waktiga iyo sidii aan kaaga codsanay inaad warbaahinta kumarisid fekerkaaga aduu ka jawaabaya mataqaana eedamid baan soo baxay insha allah waan ku salaameynaa xiriir wacan kolley waxay noqonaysaa madasha sixty meeshii ugu horeysay waa k macnaa ayse ka baadisay ama jaaba uga celisay eedamihii laguu soo eediyey waxaa bay noo tahay hadda annaga maamulka madasha sixty aan nahay waa madal u furan ummadda soomaaliyeed furan maalin iyo habeen adduunka dhexdiisa looga soo galo waa meesha keliya ummadda soomaaliyeed ay dhawaanahan u heelan inay akhbaarta caalamka gaarsiiso nin walba siyaasi soomaaliyeedna gacmo furan uu kusoo dhawaado farxad bayna tahay mar labaad inaad nagu soo laabatid waana ku salaameynaa insha allah waan ku soo insha allah information asalaamu calaykum
aad baa aad baa madasha u mahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaadna waa idinka mahad celinaya insha allahu xiriirkeenuna joogta noqonaya aad baan idiin salaamaya aniguna
asalaamu calaykum